أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismi illaahi araxmaani araxiim warka madaxdiisii ku dhowaad toban askari oo murtadiinta baangarafta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose taliyaha taliska ciidanka kufaarta mareykanka ee africom ayaa socdaal aan hore loo shaacin ku tegay magaalada berbera isagoona kulan la qaatay madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan munaasabad ballaaran oo lagu dahfuraya xarun lagu baran doono qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maamulka islaamiga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dib u habeen ku sameeyey kawaanka hilibka ee degmada tieglow أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waa duhur khamiisa taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay lixda bisha jamaacdulaakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faah-faahsan ku dhowaad toban askari oo murtadiinta bangrafta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo murtadiinta baangarafta ah oo ka baxay saldhigga belidoogle kuna socdaalaya agaarka deegaanka farsooley dhimashada inta la xaqiijiyey waa toddoba askari oo murtadiinna dhaawacna waa hal askari oo murtad ah oo garaab ah gubashada waa hal gaari oo cabdibilo ah oo qori dhashiika uu saarnaa gaariga iyo qorigii saarnaana waa isla burbureen waxaa suuragal ah in khasaaraha uu intaasi ka sii bato wixii kusoo kordha wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe ee soo socdo ayaad ku maqli doontaan insha allah taliyaha taliska ciidanka kufaarta mareykanka ee africom ayaa socdaal aan hore loo sii shaacin ku tegay magaalada berbera isagoona kulan la qaatay madaxa maamul goboleedka gaala raaca ah ee somalilan warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuusheyba wafdi ballaaran oo ka socda dowladda aslibiyadda maraykanka ayaa galabnimadii shalay socdaal indhiindhayn ah oo aan horey loo sii shaacin ku tegay magaalo xeebadda berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya taliyaha guud ee ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika oo wafdigan hogaaminayey ayaa booqday goobo ay ka mid yihiin madaarka caalamiga ah ee berbera kaasoo muddooyinkii u dambeeyey la hadal hayay in maraykanka uu damacsan yahay inuu ka dhigto saldhig militari wafdigan oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen saraakiil ciidan iyo safiir ku-xigeenka safaaradda maraykanka ee soomaaliya ayaa waxa kale oo ay kormeereen goobo kale oo muhiim ah sida dekadda istiraatiijiga ah ee magaalada berbera ka hor intii aan wafdigani ka soo degin magaalada berbera waxay soo mareen oo kulan foolkafool ah ay magaalada hargeysa kula yeesheen madaxweynaha maamulka shaaldirarka somalilan murtadka lagu magacaabo cabdiraxmaan ciro oo ay weyliyaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa bayaan ka soo baxay madaxtooyada riddada somalilan ayaa lagu sheegay in kulankan labageesoodka ah lagu gurfeeyey xoojinta iskaashiga maamulada hargeysa iyo washington gaar ahaan dhinacyada amniga xasiloonida gobolka iyo ilaalinta waxay ku sheegeen danaha wadajirka ee ay labada dhinaca ku leeyihiin gobolka geeska afrika iyo badda cas taliyaha africom salibiga lagu magacaabo generaal david anderson ayaa xusay sida lagu sheegay bayaanka in somalilan ay ku taalo goob istaraatiiji ah oo muhiim u ah amniga guud ee badda cas iyo kan gobolka geeska afrika iyo muhiimadda ay leedahay iskaashi dhow oo labada dhinac ay yeeshaan murtad ciro ayaa la sheegay in wafdigan maraykanka ah uu ku baraarujiyey in somalilan ay tahay saaxiib la isku halayn karo oo maraykanku leeyahay islamarkaana danaha amni iyo kuwa istiraatiijiyadeed ee maraykanku uu ku leeyahay gobolka bariga afrika ay si dhab ah ugu jiraan aqoonsiga somalilan war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka gaalraaca ee hargeysa ayaa lagu sheegay in kulankaasi uu kusoo idlaaday isafgarad buuxa oo laga gaaray iskaashiga amniga koruqaadista howlgallada istiraatiijiga ah ee badda cas iyo amniga guud ee gobolka geeska afrika ilwareedyo madax bannaan oo ay soo xigteen qaar ka mid ah warbaahinada maxalliga ah ee waqooyiga soomaaliya ayaa tibaaxaya in la filayo in maraykanku uu bisha nufuudda inagu soo hayso ee disembar uu u soo guuri doono magaalada berbera maalin ka hor ayay ahayd markii taliyaha africomagaalka david anderson uu magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya kulan kula yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya gaalka lagu magacaabo abey axmed iyo taliyaha ugu sareeya ciidanka xabashada etoobiya iyadoo sida la sheegay jenaraal anderson uu taageeray damaca badeeda etoobiya jenaraal burhanu jula oo ah taliyaha militariga etoobiya oo kulankaasi qayb ka ahaa ayaa isna sheegay in taliyaha africom iyo saraakiil kale oo la socotayba ay u riyaaqeen damaca guracan ee etoobiya ay ku rabto mar inay ka hesho biyaha badda cas
mahadsanid abushayba munaasabad ballaaran oo lagu daahfuray xarun lagu baran doono qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixinta unu ku hayo cusmaan axmed dhuubow waa qayb ka mid ah dadaalada iyo hiigsiga la doonayo in lagu xaqiijiyo in bulshada lagaha qabtiro baahiyaha waxbarasho waxaana ay mujaahidiintu dadaal hormarineed ku bixinayaan furitaanka goobo waxbarasho kuwaas oo lagu baranayo culuumta shareecada iyo midda maadiga waxaana wilaayaadka islaamigu ay ku tallaabsanayaan horumarro waxbarasho iyadoona hirgelinta mashruucan ay dhexda u xirteen makaatiibta dacwada iyo midka tarbiyada oo loo igmaday in dadku ay kaha qabtiraan baahiyaha waxbarasho dhowaan munaasabad heerkeedu sarreeyey ayna kasoo qayb galeen dadyow fara badan ayaa ka dhacday degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe taas oo dhidibada loogu taagayay markaska abidarda oo lagu baranayo qiraa'aadka tobanka ah laguna qaadanayo ijaasada sanadka markaska abidarda oo markii ugu horreysay xaruntiisu noqotay magaalada saakow ayna nasiib u yeesheen dadka ku nool magaaladaasi ayaa la doonayaa inuu noqdo manbaca ay ka soo burqadaan dadka lagu tilmaamay inay yihiin ehelka alleh oo ah dadka bartay qur-aanka kariimka kuna camal falay markaskan ayaa ka kooban laba qaybood oo waxbarasho qaybta koowaad ayaana ah inuu soo saaro macallimiin taya leh oo lagu soo diyaariyey markaska qaybta labaad ayaana ah qayb ay wax ku baranayaan bulshada qaybaheeda kala duwan rag iyo haween yar iyo weyn qof kasta oo raba inuu wax barto sidoo kale markaska abidarda ayaa lagu baran doonaa culuumta shareecada waxaa sidoo kale markasku uu leeyahay qayb koorse ah sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta markaska munaasabadii lagu furayey markaska waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo waalidiin iyo mas-uuliyiinta jamciyadda qur-aanka kariimka oo taabacsan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmadii kasoo qayb gashay furitaanka markaska abidarda ee qiraa'aadka tobanka ah iyo ijaasada sanadka ayaa ka hadlay muhiimadda uu leeyahay barashada qur-aanka kariimka wuxuuna dadka ku booriyey in ay ku dadaalaan barashadiisa iyo ku dhaqankiisa qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala cidda laga soo baranaya qiraa'aadkeeda dhul badan baa loo mari jiray nasiib daraa maanta in gurigaadii ilaahay kuugu keenay oo owlaadaadii ilaahay ku siiyey ubadkii ilaahay ku siiyey oo nicmadan ilaahay subxaana wa tacaala shareeco ilaahay meel lagu xukumayo hoosteeda ilaahay ku dejiyey inaad xaryo qaxooti la aadid inaad meel riddo joogta la aadid adoo raadinaya adduunyo wixii lagu kasban lahaa tacliin gaala hoggaanka u hayso oo wixii ay soo saareen aan maanta arkaynaa riddada ay ku dhex jiraan iyo gaalnimada ay ku dhex jiraan dad iyo duun iyo dal iyo inta ka dhexaysa diin aysan waxba u reebin qiyaadada koonkaani wixii lagu hogaamin lahaa oo wada dhan oo dhammaystiran aan waxba ka maqnayn maamul haddii uu yahay aqoon iyo maaragtay maxaan ku rahdaa meel wax lagu maraa haddii ay tahay ilaahayna wuxuu u doortay afdalu luqatin luqa midda ugu fadli badneedoo ugu sarraysaa ilaahay u doortay subxaana wa tacaala nicmadan oo aan u degdegi weyno rag iyo dumar nimcadaan haddii aan ku shukrin weyno oon qaabili weyno ilaahay waa naga laali waa naga qaadan maamulaha markaska abidarda ayaa ka sheekeeyey maraaxiil kala duwan iyo meelo uu markaska ka soo shaqeeyey iyo ugu dambeyn markaska in ay xaruntiisa noqotay magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe wuxuu ku socday markaska qaabkii horeha u soo sheegay oo ahaa qaab dowraad ayuu ku socday waa dhowr bilood oo meeshii u badan tahay lix bilood ay gaaraysay oo qaybtii u dambeyday uu soo saaray dad tobanka qiro haysta qaybtan u dambeydayna ilaa toban qof ama toddoba qof meelaha oo tobanka qaatay ayaa ka soo baxay ilaahay mahadiisa intaa wixii ka dambeeyey marka markaska waxaa la qorsheeyey in xarun weyn loo yeelo meelna uu dego tanaqulka iyo guurguuritaanka mar meel laga furaayo dowraadta oo kaleetaha laga bedelo ilaahay mahaddiisa in maqar iyo xaruun ama meel uu fadhiyo loo yeelo waxay ka mid noqotay min nasiibi muxaafadati saakow waana maanta ilaahay mahaddiisa guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bulshada saakow kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan cilmiga loogu keenay guryahooda gaar ahaan markaska abidardaa marka ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ha laga faa'iidaysto markaskan maxaa yeelay waxyaabaha lagu baranaya waxyin waa kalaamka allah qiraa'aadkii tansiiqii in ummadda dadka qur-aankii si loo akhri lahaa oo ku soo degay in loo akhriyo waxaan idin leeyahay ilahi laga cabsado waan idin weydiin doonaa aakhiro waxay shalay inta loo safro oo gaajo lagu baran jiray ayaa gurigaa kugu imaaday dad ka faa'iidaysi ka hor aakhiro lagu weydiin doono marka waxaan idin leeyahay ilaahi laga cabsado waxaan alla barto kitaabkan iyo sunnaha ilaahay noo soo dejiyey waxyaaba aan ku dhaqmayno inaan ku xukun xukun tagno ku camal falno na laga rabo waay hadaanan baranayno kuma dhaqmi karno mana ku camal fali karno marka waxaan rabaa in la barto sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa xusay in furitaanka markaska uu dabooli doono baahiyaha waxbarasho gaar ahaan barashada qiraa'aadka wuxuuna ugu baaqay reer saakow inay ka faa'iidaystaan waxbarashada markaska xafladdan aadka u qiimaha badan ee maanta aan u fadhina ee furitaanka markaska abudardaa markas noocaan oo kale ah oo ilaahay kitaabkiisa lagu baranayo oo qiraa'aadka tobanka lagu baranayo in laga furo wilaayadeenna farxad weyniyay inoo tahay waxaan dhihi karnaa waa maqarkii labaad ee wilaayada jubbada dhexe laga fura oo lagu baranayo qiraa'aadka tobanka lagu baranayo weeye kan hore wuxuu ka furnaa magaalada jilib saakowna waxay nasiib u yeelatay midka labaad inuu ilaahay subxaana wa tacaala magaalada saakow uu ka dhigayaa nasiib ugu yeelateen nasiib weyn uu ilaahay subxaana wa tacaala idinla doonay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala nicmooyinkan ilaahay uu idinla doona magaaladiina la doonay inaad ka faa'iidaysataano ardadiinna iyo dadkiinna waaweynba fursadda iyadae albaabkiina taagan aad ka faa'iidaysataan markaskan ayaa noqonaya midkii labaad oo lagu baranayo qiraa'aadka oo ka furan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana laga sugayaa maamulka markaska in uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisa ah in uu soo saarayo dad leh aqoon heerkeedu sarreeyo mahadsanid cusmaan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kormeer ku tegay goobaha waxbarashada ee deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman wafdigan ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo socdaal shaqo iyo kormeer ku maraya goobaha waxbarasho ee isaga maktabkan kana furan degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay waxa uu dhowaan soo gaaray deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo wafdigan oo ay weheliyeen culimmada deegaanka iyo culimo kale oo marti ahaa ayaa si wada jira u qabtay nadwo ballaaran oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada iyo fadliga cilmiga taas oo ka dhacday masjidka jaamaca ee deegaanka iidaale boqolaal ka mida dadka muslimiinta ayaa dhegaysanayay kelimaadkii ay jeedinayeen mas-uuliyiinta iyo culimmada ugu horeen waxaa kelimad soo dhoweynaha goobta ka jeediyey sheekh maxamuud iidaale marka jasaakumullahu khayraljazaa runtii idna faraxsan ah culammada oo dareerto aysan horti waa fadheetan oosan dhegaysan doontaan insha allahu tacaala idinka faraxsana culammadu maylena ha dhawaada jasaakum allahu khayra jazaa runtii aysinka faraxsana mayda dharagtaysinka faraxsanaan mihini ciidasin jeena xadiid qur'aanin sheegaha laakiin ilaahay rumaay maalin dhimaa faliqim dayfahu dayfka mayli karaamiya warkastayli karaamiya raashin laymaya lanka culammada muxaadara jeediyaw karaamihiis may kumadaani la dhegaysado haddii aad kundurtoomiritkubat masjid tiirashay muxaadaro ma la jeediyahay dadka walaa gaadanay fadan may waahan dadka muslimiinta awow marka mayna dadka culammadeenay kooyan axsan allahu ilaykum asilana akramakum allah allah siin karaamayo sharafakum allah siin sharafo iyasin dhawaan insha allahu tacaala intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey mas-uul ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta isagoo bilaamiyey howlaha maktabkan tarbiyada iyo muhiimadda ay bulshada u leedahay waxbarashada yaa ahla idaale أسلم عليكم سلام الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت كذب مكتب التربية والتعليم يعني قيبتا وحبرشدا لحركة الشباب المجاهدين ركسوا على قيبتاس baan ka mid ah waxbarashada marka sida aad ogsoon tihiin qiimo bay leedahay allah baa inoo caddeeya waxbarashadu diinta islaamka oo la barto iyo cilmigii tajribada oo iskuulaadka oo la barto iskuulaadka markaan leeyahay ma ahan kuwii gaalada oo ay xukumaysa unesco maraykan oo uu xukumay oo xukumayay faransa uu xukumaya ingiriiska ma ahan kaas xarakada waxa ay wada waxa way at-ta'liim ala daw al-kitaab wa sunnah ta'liim oo ku taagan oo ku qotoman kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam marka barakallahu fiikum amaan waxa ku filanba waxbarashadu Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri qul hal yastawi alladheena ya'lamun walladheena la ya'lamun dadka aqoonta leh oo wax bartay iyo dadka juhalaada ah oo waxba aan aqoonin ma isku mid baa ya waa may isku mid ma dadka aqoonta laha shaqeeya marka waa inaad dadaashaan ogaada deegaan waliba dadkiisa ayaa kor u kicin kara deegaan waliba deegaanka idaada inaad kicisaan baa laydinka rabaa culimmadii martida ee ka qaybgalay nadwadan looga hadlayay horumarinta waxbarashada waxaa ka mid ah sheekhulmujaahid sheekh fu'aad maxamed qaraf oo talooyin dhaxalgalah u jeediyey reer iidaale isagoo tusaaleynaya fadliga cilmiga sharciga iyo midka maadiga a'immatu salaf ridwaanullaahi calayhim ilmahooda markay cilmiga dalbaayaan markay mumayis noqdaan toban sano ay soo gaaraan waa la safri jireen toban sanay la maqnaan jireen waxay soo laaban jireen aabbihii oo caalimah iyo wiilashiisii oo cilmi qaaday ilmaha marka in lagu dadaalo culuumta sharciga a la baro culuumta maadiga ana waxay u qidmaynaysaa culuumta sharciga waxaan annaga u baahannahay takhtar yaqaana alqur'aan wa sunna waxaan u baahannahay muhandas yaqaana alqur'aan wa sunna waxaan u baahannahay dad cilmiga maadigana yaqaano cilmiga sharcigana yaqaano kee lagu horumarinayaa cilmiga sharcigaa lagu horumarinaya toddoba sano markuu jiro qur-aanka waa inuu yaqaanaa hadduu dhammayn waayo sagaal waa inuu ku dhammeeya qur-aanka markuu dhammeeyo muslimiinta waxay yeeli jireen ilmaha luqadday xifidsiin jireen looxaa loogu qori jiray alfiyat ibni maalik inta ajruumiga looga bilaabo loo qoro ayaa alfiyat ibni maalik loox loogu qori jiray ka gadaalna assunan wa saxiixayn bay xifdin jireen markaasay cilmiga kala baran jireen waxay lahaayeen muslimiintu taqaatiir waxay lahaayeen muhandisiin waxay lahaayeen dad culuumta sharcigana yaqaana culuumka maadidana yaqaana intii uu socday kormeerka wafdigan waxa ay booqdeen goobaha waxbarasho sida madarasada ibnu cabaas ee degmada labaatan jirow madarasada alnuur ee deegaanka dalandoole madarasada salaaxudiin alayuubi ee deegaanka bisiqacde magaalooyinka madiinatulkhayr ee dharqana waxa ay ku booqdeen macaahida qurdubo sidoo kale wafdigan waxa ay booqdeen madarasada al akmal ee deegaanka barbaare iyo sidoo kale madarasada al ixsaan ee deegaanka gaduuda barwaaqo sidoo kale waxa ay gaareen madarasada sheekh ibraahim meylow ee degmada ufurow waxa ay sidoo kale gaareen deegaanada buulacadey eesow madarasada fatxuraxmaan ee misir iyo madaarista waxbarasho ee ku yaala deegaanada cadaadgeri kurmaan iyo mubaarag waxaana intii ay socdeen ay u kuurgalayeen habsami socodka iskuulaadka iyo madaarista hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta mahadsanid bashiir ugu dambeyntiina maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dib u habeen ku sameeyey kawaanka hilibka ee degmada tieglow isaga oo ilaalinaya badqabka bulshada uu mas-uulka ka yahay ayuu maamulka islaamiga ee degmada tieglow dib u habeen ku sameeyey shirkadda kawaanka hilibka daryeel ee degmada tieglow waxaa kawaanka loo sameeyey maamul hufan oo dhammaystiran islamarkaana leh guddoomiye iyo xubno kale oo ka howlgali doona kawaanka kawaanka hilibka ayaa maalin weliba waxaa lagu qalaa neef weyn oo geel ah oo caafimaadkiisa la hubiyey ka hor intaan la gowracin iyo afar neef oo ari ah oo sidoo kale caafimaad ahaan la hubiyey ganacsatada kawaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay in maamulka islaamiga ee degmada tieglow uu u sameeyey nidaam wanaagsan oo ay ku howlgali doonaan si la isaga kaashada caafimaadka bulshada xoolaha la gowracayana la ogaado caafimaadkooda ka hor inta aan birta la saarin ganacsatada ayaa sidoo kale tilmaamay inay sameeyeen qiimo dhimis dhanka iibsiga hilibka islamarkaana wax badan ay ka bedeleen qiimihii bulshada ay wax ku iibsan jirtay waa kuwan qaar ka mida ganacsatada hilibka oo aan ku booqannay xaruntooda kawaanka ee degmada tieglo cabduqaadir cabdullaahi sheekh degmada tieglu shirkada magaceeda waa shirkadda kawaanka daryeel maalintii walba gooryaane hal neef ugu yinga gooryaana geekiba dadka oo bilata mayla araay kuwargo qiimo sacduunla kubilaaw qiimi walba iyad iyada hoosinka dheki gaal nadiifela goorye suuga lah ku gade ruwacagi mayla araay soddon ili kun shilimu dodki tum isiyadkumu keelade to afar doolar dhawi afaru to shan doolar ibar so nadiife waan suuga lah ku gado maashale taasaasaa ka dhawaadaan qiimo dhimista aan sameynay awal shirkadan markii la nidaamiyey oo walaayada islaamka ay nidaamisay kheer allah siiy jazaakum allahu kheyran jazaan leenahay gebigeeda waxaa laga dhigay hal shirkad waana nidaamsan tahay maalinta koowaada oo geel aan ku bilaawnina suuqaasaa laga soo gaday rarta weyn oo soddon iyo laba milyan lasoo siiyaa lagu bilaabay tieglo waxaan leenahay soo dhowaado shirkadda wax badanaa laga bedelay waxaan leenahay soo dhowaado hilibkii waan jebinay qiimo badanaan ka bedelnay dhankooda bulshada ku nool degmada tieglow ayaa soo dhoweeyey qiimi dhimistan ay sameysay shirkadda kawaanka hilibka daryeel ee degmada tieglow kawaanka eed iyo eeda bayley hordhaan hilibka qaalahaay adaweyha raqiisii maasha allah ilaahay ka mahadsan dadweynaha maasha allah oo la hor walaal meel eraa hilibka qaalu waxyaabagaas barbaleena noobi laakiin hadda maasha allah hilibka way raqiisii hadda caadi angada mahay kawaanka lagu iibiyo hilibka wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ee bulshada ay ku xidhan tahay qaybna ka ah qudulduruuriga maalin weliba la isticmaalo oo bulshada inta badan aysan ka maarmin warkii duhurnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa